dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarsibay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
kulan wacana wanaagsan meel walba aad joogtaan si kasta maqalka raadiyaha cadaado idiin soo gaarayaba kusoo dhowaada barnaamijka xulashada walasyada oo habeen kasta hadahan kula dhagaystaan marka laga reebo habeen nabad jimcaha
soomaaliyana kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kugu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbiga galangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxuf iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boron gobac ku liifsiiya gidaal allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago ningegan iyo allow geed qalalay kaadhig gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilebeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabigegada ceebtee ku taa goobta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagolonta kaa fuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacano wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo isniin talada soo geliso taradana ku astaysan tahay lixda bisha shanaad ee mey sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada barnaamijkan caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo ayaa maanta wuxuu ka tacsiyey geeridii allah naxariistee ambasador kiimika oo maanta ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalka kenya goorow ayaan idiin soo gudbi doonaa qodobada kale caawa dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona doqeymo dhanka cirka ah ayaa lala beegsaday saldhigyo ururka al-shabaab iyo daacish ay ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolka bari ee puntland khasaare ayaa jira waxaad goorow dhagaysan doontaan faahfaahin ku saabsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya waxay maanta xukun xabsi ciidan ay ku riday nin dhac ka geysan jiray degmada kaaran ee gobolka banaadir magaalada muqdisho waad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta gaari shidaal u soo degmada walaweyn ee gobolka shabeelle hoose waxay ka afduubteen deegaan leera waraaboole oo ka tirsan isla gobolka shabeelle hoose waad maqli doontaan gooro faahfaahin ku saabsan xubno ka tirsan ciidamada naafada qaranka waxay ka camriyeen mushaharlaan dowladda federaalka soomaaliya ay waxay ku eedeeyeen inay musuqmasuqa xuquuqdii gooro ayaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maanta waxay ku dhawaaqay inay qabteen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay ku dhawaaqeen maanta inay qabteen gaari qarax u soo siday magaalada caasimada ah muqdisho faahfaahin ku saabsan ayaan barnaamijkan gorow idinkugu soo gudbi doonaa magaalada garowe ee caasimada dowladda puntland waxaa lagu qabtay kun looga hadlaya xaluhilada kufsiga iyo daliilka ka dhaca deegaanada maamulkaasi waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka gudoomiye xisbiga ucud ayaa maanta waxa laga xumaada uu ku tilmaamay xaalad degdeg ahayd muuse bixi cabdi uu ku soo rogay deegaanaya degmooyin ka tirsan gobolka sanaag qodobada ay soo korreeya barnaamij caawa aad ku dhagaysan doonteen barnaamij waxaa soo saaray in la socodsiin doono anigu xasana saaxiibka jila jaamac jile ayaa caawa barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa aneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiibaa la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiibaa la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago kow quwadii allo uruma rugtay baa jirte uruma rugtay baa jirte
wayahay kulan wacna wanaagsan dilena saaxiibayaal kusoo dhawda barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimada ah ee muqdisho fadhiga koob iyo tobnaad ee kale fadhiga shanaad ee golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta korablaan u baaqday kadib markii ay soo xaadiri waayeen tiradii loogu talagalay inuu ku furmo kale fadhiga shanaad kulankiisa shanaad ee golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya kulankan ayaa ahaa kii ugu saacadaha badnaa ee la sugo si kooramka usoo buuxsamo ayaa waxaa soo xaadirtay boqol soddon iyo laba xildhibaan halka toddoba xildhibaan ay ka dhineed kooramka si uu u furmo kulanka golaha shacabka cabdulla shaqiraan muudey oo ah gudub ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ugu dambeyn halkaasi ka hadlay
dadka ugu badan oo hadda la yeerinayo fadhigii hadda ah dadkii joogay waay afartan iyo labo qof oo fadhigii hadda joogay oo hadda aan maqnayn oo magaalada jooga ayaa hadda ka maqan fadhiga marka inta timidna waa mahadsan yihiin oo mas-uuliyaddooda qaadatay inta kalena waxaan leenahay soo dadaala khayr laha idin siiyo bisha ramadaanna waxaan leenahay hal iscafiyo hal iscafiyo inuu ilaahay naga aqbalo ramadaankeenna aan iscafino ilaahay ha naga aqbalo waa bishii dembiga la dhaafaayey oo naarta dadka laga xoreynayo waaye naartana allaha naga xoreeyo dadka oo naarta laga xoreynayo allaha nagu daro inta timidna waan u mahadcelinaynaa waan u jeediinoo hadda dadka ugu badan oo hadda la tirinayo magaaladay joogaan oo hadda inta laga tiriyey dadka magaaladay joogaan waxaan leenahay ha issoo xilqaamaan idinkana sabirkii iyo dadaalkii dulqaadkii aad muujiseen idinkoo ramadaan lagu jirna waa idinkaga mahadcelinaynaa ilaahayna ramadaanka ha idinka aqbalo soomaalio dhan ilaahay ha ka aqbalo ramadaanka waana mahadsantihiin kheyraan idin rajaynaynaa arbacadana shirkan wuu noo jira insha allahu bila yidhaahdo shirkan waa noo xirin waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu gudub ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo warbaahinta uu sheegay in kulanka golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya uu u baaqday maanta korablacd barnaamijka xulashada waraasada ayaa dhegeysanaysaan raadiyo hadaado ayuu idinka imanaya saaxiibyaal markaana puntland warar dheereed ah ayaa laga helayaa duqeymo diyaareed oo laga filiyay deegaano ka tirsan gobolada jubbooyinka iyo gobolka bari ee puntland diyaaradaha dagaalka ayaa duqeyn ka geystay saldhigyo kooxda daacish ay ku lahaayeen qaybo ka mid a gobolka bare waxaa duqeyntaasi lagu dilay saraakiil sasare oo ka tirsanaa kooxda daacish ee ku sugan deegaanada maamulka puntland gaar ahaan gobolka bare duqeymaha ugu badan ayaa ka dhacaya deegaanka buuraha ah ee isha gaaca iyo maqor oo qiyaastii toddobaatan shan kilomitir dhanka bari ka xigta magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland waxaana ku sugnaa xubno ka tirsan kooxda daacish ee soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ee ku sugan dhulka buurleyda ah ee gobolka bari ayaa waxay sheegeen inay ka warhayeen duqeyntaas islamarkaana lagu waxyeelayo xubno ka tirsan dagaalamayaasha daacish ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka bari ee puntland afariy tobanka bisha abril ee sanadkaani ayaa duqeyn diyaaradaha dagaalka dalka mareykanka ay ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo xariiro oo ka tirsan gobolka bari waxaa lagu dilay ku-xigeenkii hogaamiyaha kooxda daacish ee soomaaliya dhinaca kale warar ka imaanaya gobolka jubbada hoose ee jubbaland ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ay duqeymo ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ee jubbaland jubbaland xiriir aan la samaynay nomaysa suurtagelin si aan wax u weydiino duqeymaha diyaaradaha maraykanka ay ka fuliyeen deegaana hoosta dowlada jilib ee gobolka jubbada hoose wixii warar kusoo kordha waxaad ku dhagaysan doontaan wararkeenna iyo barnaamijyo dambe ee soo socda faahfaahin dhereed ah ayaa caawa ka soo baxaysa dagaal culus oo galanka dambe ee maanta ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkan ayaa wuxuu yimid kadib markii al-shabaab ay weerareen deegaanka yaaqle iyo shaanlow oo ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya ay dhowaan kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus afyeenka maamulka hirshabeelle dawlad xaaji ciro ayaa sheegeen dagaalkaasi ay ku dileen saddex iyo toban dagaalamo oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale ay ka soo furteen lix iyo toban qari oo ah ka fordha samana dhinaca kale warar lagu qoray baraha bulshada al-shabaab waxay ku sheegteen in dagaalkaasi lagu dilay amaanduulihii guutada labaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ay magaciisa ay kusoo sheegeen cali khalif iyo ku-xigeenkiisii cabdikariin hiruule qof ka mid a dadka deegaanka shabeellaha hoose oo laadla raadi iyo hacdaado ayaa faahfaahin ka bixiyey dhacdada ka dhacda qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka yaaqle ee u jira shan kilomitir degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe
khasaare aniga sooma koobi kara kulley haddaba taliyaa dhaawacan la jooga wuu la fiican yahay nabadiisa waayo laba wax kasoo gaari nabadiisa laba
waa gartay marka dagaalka taliyaha uu ku dhaawacmay halkee buu ka dhacay
kulley webiga webiga kusoo dhaawacmay meesha webiga oo ma kala garanaya webiga meesha webiga xawaaley dhinaceera
oo ku soo dhaawacmay marka weerarku weerar oo ciidanku xooga qaadeen miyuu ahaa mise mid shabaabku ay ku soo qaadeen ma weerar ugu qaado waa waa gartay goormuu dagaalkaa dhacay marka
adig maanta u bilowda maanta afar saabic kadib u bilowda ilaa galabta u socda waayahay taliyaha iyo yaa kaloo halkaa wax ka soo gaaray
kuwii laga askariyo tali la- laga askariyo iyo taliya dhaawacan aan hayo anigo hadda oo khasaare aan hayo intaas aan hayo waayahay taliyaha hadda halkuu ku sugan yahay marka
taliya wuxuu ku suganyahay gurubi khasaare meesha xarunta
oo xaruntiyaa jooga marka
gurubi meesha gurubiga ay joogaan oo xerada waayahay sidee wax usoo gaareen taliyaha marka
kulay lagu dhaawac ka wax kasoo gaarin Waa dhaawac oo nooce waa macna dhaawac waa dhaaco dhaawac oo sidee ah
dhaawac oo adiga waa miinan iyo wax sababta dadka miinaa u qaraxday waxyaalo kasoo gaaro oo lugta ugu yimid waa gartay Een, waxaad ii sheegtaa marka ee, taliyaha ma taliyaha guutaduu ahaa mise abaanduuluu ahaa marka kulay telebiton halaa soo sax u jiray hadda asaa telebiton waa gartay ilidan dulu ayaa macnaha telebito malaa soo sax u aaday hadda telebito asaa jirta waayahay dagaalkii laayo meeqa saac oo kale u soconayay marka
adiga sa- dhowr saacadood ima qaadsan laakiin saa adiga ba- beri- beri- beriga barqadi u bilowday ilaa galabta u socday waa gartay waxaad ii sheegtaa meelaha dagaaladu ay ka dhaceen caawa ciidanka xooga miyaa jooga mise shabaabkii awal ku sugnaa jooga yaa ciidamada guud Tali- taliyaha magaciisa oo saddexna ii sheeg
taliyaha hal arisoo layidhahdo ciidanku balcad miyay ka baxeen marka hore mise deegaano kale ay ka soo baxeen ma ciidanka meesha meesha meeshaani ka tahay ciidanka waa walaal dhulkaani degayen buskaani degayen waayahay shabaabku dhankooda meeqor waxaa laga dilay intaad maqasheen ma ma hadda waxaas aniga ma qiyaasi karo ma helo dhaawac baan la jeedaa taas waa taliyaal iyo xudugaal iyo na- een tagaasho ciidanka wataya jiida waxaas hada weydiiyo aniga ninkaan dhaawaca adiga weydii kartaa inuu caafimaadkiisa uu fiican yahay ya oo hadda uusan dhiman hadda waa dhimasho muqay uu fiican yahay taas aniga intaas aga weydii kartaa waxa kaleeto dagaala iyana een taliyaashii een aada iga weydiin xulashada wareysyada ayaad dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuu idinka imanaya saaxiibayaal markaana magaalada garowe caasimada dowladda puntland cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuuso ayaa wuxuu ka hadlay howlgallada ciidanka xoogga dalka ay ka wadaan magaalada caasimada ah ee muqdisho waxa uu sheegay in markuu ku dhawaaqay howlgalkaasi oo laga joogo afartan cisho ay sababtay in ammaanka caasimada soomaaliya wax badan laga qabto islamarkaasna fallaanu darro ay ka geysan lahaayeen dagaalamyaha al-shabaab laga hortagay sidoo kale wuxuu sheegay in duqa magaalada caasimadda muqdisho in loo baahan yahay in lasii adkeeyo ammaanka caasimadda inta lagu goojiro bisha barakaysan ee rabadaan isagoon ugu baaqay shacabka inay ka qayb qaataan sugidda ammaanka magaalada caasimadda muqdisho waxay ahayd sodonkii maarso maraan shacabka la hadlay u sheegay in howlgallo lagu sugaya amniga ay caasimadda ka socdeen waxaan ku faraxsanahay afartan maalmood oo howlgalladaas ay si xowliya u socdeen inaan maanta ku farxi karno in hay-adaha amniga iyo shacabka oo iskaashanaya runtii si aad looga shaqeeyo caasimadda muqdisho amnigeeda iyo nabadeynteeda waxaan rabnaa in lasii dhudhuujiyo bisha barakeysan ramadaan shacabkana kaalintooda ka qaataan halkan aan si gaar ugu ammaano ciidamada booliiska soomaaliyeed oo ah ciidamo geesiyaal ah, u istaagay sharafka iyo karaamada shacabka u istaagay badbaadada waa la socotaan muddadaas afartanka casho ah waxaa la badbaadiyey khasaare fara badan oo ay argagixisadu u geysan lahaayeen shacabka Ee, badbaadadaasna waxay ku timid waxay tahay runtii wada shaqayn hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir iyo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan barnaamijka dariseynta oo si heer sare ah noogu socdo qof walbo waxaan kaa rabnaa kaalintaada inaad ka qaadato si bishaan barkeysan ee ramadaanna ugu noqoto bil ummaddu ay si ee, cabsi la-aan ah u cibaadeysaan Een, intaas ka sokow waxaan rabnaa in laga wada shaqeeyo horumarka dalka een, loo istaago qof walba soomaaliyeedna uu kaalintiisa ka qaato waxaan hubaa in ummadda soomaaliyeed ay naga wada sugayaan inaan u adeegno ummadda soomaaliyeed naga wada sugayaan in marxalada marxalada ka wanaagsan la gaarsiiyo in la gaarsiiyo qof walbaba doorashooyin hal cod iyo hal qof ah waa gaari karnaa kalsoonida dhexdeena loo baahan yahay wada shaqeyn iyo horumarka inaan qof walba soomaaliyeed kaalintiisa ka qaato waa mahadsantiin gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuuso oo ka hadlayay howlgallo ciidamada xoogga dalka ay ka sameynayeen habeenina lasoo dhaafay magaalada caasimada muqdisho wayahay kulan wacna wanaagsan leenahay barnaamijka xulashada waraasada ayaa dhegaysanaysaan raadiyo cadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal markaana hargeysa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucud injineer faysal cali waraabe oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan ayaa ka hadlaya arrimo badan oo xasaasi ah oo ay ka mid tahay amisom inay tegaan deegaanada somalilan gudoomiye faysal cali waraabe ayaa ka dhawaajiyay inaan marnabo xisbiyada kulmiye iyo ucid aysan ku heshin in somalilan ka dhacdo doorasho ay labadooda xisbi oo keliya ay ka qayb galaan faysal cali waraabo ayaa sidoo kale wuxuu markii ugu horeysa shaaciyey heshiis gaar ah oo dhex maray gudoomiye ciro kaas oo ahaa in somalilan keenan ciidamada nabadalinta midooda afrika ee amisom ee soomaaliya ka howlgala dowladnimadan qaadanay waxaan ku sadqaynay waxa la yidhaahaa soomaali weyn oo inagu aan bushgarayninay haddaan reer somaliland nahay waxay noogayeen waxay ahayd hirarkaa shanaad ee hadda etoobiya ee haysta maamulka hoose haysta oo dhulka hawdiyo resefer ee la yidhaha afar iyo kontonkii laynaga jaray ayaa cadhadeedu in markaa shanta soomaaliya isku keeno haddaad caruur baa tiinay haddaad taariikhdii aragtaa ma garanay wax u soo saari waayay marka wasaaraddeenu yahay heesayan hore waxay ku ahaayeen heese qoomiyad soomaaliyeed ahayn nf d baan u gabi jirnay hawd baynu u gabi jirnay jabuuti baan u gabi jirnay obaqay ka haaday calanka hoo nonsense reedahaasaa hortayna qaaday soomaaliya marka ku darsanay xidhi weligeed maynu wada yeelan waan xasuustaayo anagoo yaro n u f t aan lahayn xafladeeda ka qaybgalayaa la yidhi caawa waxaynoo imansa gabar xamar ka timid waa loo soo wadaawasho tegey isku xisaab isku dirays maynu ahayn waxay gasheen iyadu direyskii gaalada oo yaro gaaban bay gasheen innaguna googorad iyo kurdad baynu qaadan jirna dadkaas dad caynkaas aanu ahayn maynu lahaan jirin xidhi dhaqaale baamushari tacliin innagu waxaynu ku xidhneen east africa iyo wadamada commonwealth ka dalayla kenya iyo uganda ayaa loo jaamacadda loo diri jiray dadkeena nimankan talyaani bay haysto talyaani intaa yar ur afrika ka haysto way xidhnaayeen cid kale lama xidhnaa caalami jir fikraddu fikrad waxay aan loo fiirsan aan scientifically loo eegin moodaya in xuduudaha aan bedeli karno taas waxay keentay in laba jeer etoobiya ku duulay labada jeerna halkan baa lagaga duulay somaliland abaalkeedu wuxuu noqday in marka la qaatay doorashad doorashad danajadii oo dhan nineteen seventy six seventy toddobaatan iyo lixdii lix iyo toddobiyo toddobiyo lixdankii ayaa ra-iisul wasaare layna siiyey adoonari reer somaliland taas waxay kosgaraysay inqilaabkii maxamed siyaad bare caradii ka dhacday saa loo siiya halkaa markuu qabtay maxamed siyaad barena waa layna sii aasay tiin waxay keentay inay s m samayso historyga lagama xisho history ciidamadii maxamed siyaad bare iyo s n m t waa dagaalamay dayaaradaa la isku burburiyey ceergaabo ilaa boor ilaa gabiile meel waxaa imka lagu yeero beesha dhexe oon la burburin ma jirto ergaabo meelo dhowto waxay xitaa ku taalay meesha oran jiray orientationka dadka lagu soo oriyey lagu laayay dhiigooda gidaara ku yaalay laba boqol iyo afartan wadarood waxaa jira oo xabaalaa jira jinsoydha ba ka dhacay ilaa hadda waxaa laga hadlaa adduunka holocaustka baa laga hadlaa ilaa hadda waxaa laga hadlaa genocide-kii uu ku sameeyey armenia ku sameeyey bahalka la yidhaha turka in taarikhda la qariya maaha wixii howlyaraynta nagaga tegey waxay ogtahay khasaaraha dadka ku dhintay iyo in dhulka oo dhunta la burburiyey laba sannadood aynu dibadda joognay magaalada hargeysa aad moodsayn ku dhacay bam barco caynka ceergaabo gabiiley dadka lagu aasay dad nool baa la dad nimanka maxkamad baa lagu wadaa ninka tuga la yidhaha qof nool la gubiyu daawanaya ilaa hadda maraykanka maxkamad ka socota marka in historyga laga xishoobo maaha somaliland waa soo celiyey waa loo dhintay waa la wada leeyahay siduu sharcigan sheegaya beelihii wada deganaa lixdankii iyo wixii ka horeeyey ayaa somaliland leh that citizens waa kuwaas waxaynu u baahanay laakiin marka cadaalad baa loo baahan yahay laakiin inay qooli beela beela loo ordo beela beela loo ordi maayo qof kastoo somaliland waa inuu xaq midna midna yeeshaa tacliinta xaq u yeeshaa biyaha xaqaysaa dheefta u yeeshaa markaa dadkan la wareegaya gobolaysiga iyo la wareegayo magaranaysa beelaha iyo danteena ma wada dan reer buu wada qofka madaxda ayaa dan reer ka rara dee dan ummadayda ma rabo waxaa jira intaasoo beelada reer somaliland codkooda la maqli baa jira oo kula xuquuqa marka waxaan leeyahay waxay ninka yidhi baroortu ceesaanta ka weyn arrintu komishinka way ka weyntay weligay yaalahay saasaanu asxaabta isku qaban jirna six point c u dan waa ooyideen arrinta markaas waxay ahayd arrin annagoo gacanta ku hayno runtaa idiin sheegay somalilan maanta arrimaha waa laynala yeeshay gacmo shisheeya nagu jira taas waay aan u heshiin weyna afar iyo tobanka bilood taas waay aan wax sakaara ka biirsada waar toddoba sagaal laga dhigo ya nina leeya ka dhigi maayo sagaal nina leeya iloo laga dhigo doorasho dhici mayso okay annaga as- asxaabta eh, mucaaradka waa noo faa'iido ta dalkao dhan waa faa'iido hadda waxaa idiin sheegaya somaliland waxaa idiin sheegaya laba s- laba saddex je- laba jeer hore ayay maanta do- eh, eh, qadiyadeenu meel fiican marsi labaiyo sagaashanki meel fiican marsi maalintaadna inaga gaagixin oo rag hadda halka jooga iska dhiga mujaahidiin ay waxay qori jireen hana ictiraafina waanu ishaysanaay haddana waxay soo gaadhay marka riyaala joogay two thousand tanki ninki haddana waxa gaagaxiye ku- kulmiye oo qabtay two thousand tanki ayaa haddana dhaqaaqay maantana maantana maalin in ka wanaagsan ma jiro laakiin ninka doonaya muuse fashili dee muuse wuu fashili kara laakiin ka caan- da- gara- qaranka qaranka qaranka in loo turaa weeye haddaad madax tahayna maaha inaad dab shidda maaha inaad qabiil ku hadashid maaha macaaradu ma aha dab baan ku shidaya macaaradu ma aha somalilan dalkaygan foolxumo u samaynaya maaha macaaradu waxa weeye policy taa aad keentay tu ka fiican baan haya taa aad- aad baylaysay tu aan baylahayn maayo weeye laakiin in dadka la isku dirjiro maaha somalilandna waxa weye waxaa geed bayna ka wada baxnay geed in loo xisaabtamo sidaynu kale qoomiyado kale maaha qoomiyado kale in soo hadlo maaha dadkii kala qoomida ahaa ee kala afka ahaa ayaa is ogol oo is rumaysan oo is aaminsan oo sharci isku ka aaminay sharci sharci baynu leenahay wuu fiican yahay sharci waa sharci ku soconaa laakiin waxaan lagu hadlayaa beesha dhexe iyo beesha dhexe iyo takoolaha iyo taareeraha iyo dee taas ummad loogu dhisi maayo ummad loogu dhisi maayo maamul baa xumaaday maamulka ha ku ekaatay ha ku ekaado magaranaysaayay canaanto laakiin inaad beela la canaanto in ummad dhan ceebeeyo waa ceeb weeye ceeb wey soomaaliya inagayna sugaysaa la- maaragtay kurii baa ku ciyaaraysa waa aragtay kurii yaroo is- tas- dayaarad aan ka degayn halkan baanu ka hagaajinaa insha allahu tacaala ooynu soonaha shanaad ka hagaajinaa oo isku soo xidhnaa soonaha shanaad iyo somaliland waa isku waa isku mid ayaan ka samaynaa laakiin waxaan idiin sheegayaa somaliland qaran bay ahayd qaranka waa soo celinaa wax laga hadli kara taasi maaha madaxnimada somaliland d waa loo dhintay guri kasta oo maanta aan aan loo dhimo qof ka dhimin ma jiro in laga dhigo riwaayad beel dhexaa samaysatay abubaba adeer waa waa waa- waa cadkayni oo naga qurman soo ceshanay baa weeye laakiin wixii kaloo dhan waa laga hadli karaa saami qaybsi waa laga hadli karaa xuquuq bogsi waa laga hadli karaa wa kaasoo aniga iyo mari- ma- aniga iyo s- siraayo waxaan la orodnay riyaale labadii wuu ka badiyey balada muqdisho ka noqo meyr madaxweyne sheegaysaa ka noqono ilaa baan ku dhaari marka adeer waxa weeye waxaad moodaa dad baa waxaad moodaa imaka inay nabadii nabadii ku daa- daacaqurmeen nabadanu haysada qaar baa ku daacaqurmay laakiin waxaan ii sheegay nabad iyo ammaan baa lagu dhisi karaa horumar lagu dhisi karaa reer reer iyo kala qaybs lagu dhisi karo annaga u cudma kaan ahayn oo feesaxa la waraabe iima sinna nin maamulka xumeeyey oon leewar hagaaji iyo nin doonaya inuu afgembiyo iima sinna iima sinna noo weligana nooma sinna aabbahay baan ka diiday markuu ay ay isticmaalayeen ilaahay waa waa odaygii u weyn garxajis magacan garxajisa imanka suuqa maray ciyaar suuqa laga dhe qaar ay dibjiriin moodaan sheerta ka joogi ka hadlayeenin maxay ahaa eh, buu hodana adeer magaca noo dhiga magaca noo dhiga waxaan nahay garxaji soo ka soo baxay kuyo garowge ma garxaji garowge ka soo baxa aragtay ilaahay baa maxaa buco uga soo baxay habargeys iyo iyo hodwe dib jirin adeer anagu annagaa lana magansan jiray ya anagoo eh, qardhana muuliga maan magansan hana ceebeen oo leen adeer hana ceebeen oo leen magaca noo daaya noo daaleena waxa weeye adeer emergency-gii dhaweyto in plus decision baa la yidhaha wuxuu ahaa mid iskala soo booday law of, law of emergency de waxa weeye macnaheedu waxa weeye dalkaygu nabad maaha weeye sanaag saddexii gobolii maamulkiinu ka shaqaynayay markii la yidhi waa emergency dee means waxa weeye markaa dalkii tuuteed ba ah insecure waxay ahayd go-aan xun baarlamaankii qashinkaana dee maanta wixii loo sameeyo saasay ahayd ba check and balance inuu xakameeyo executive-ka dee ilaah baa ugu rida oon malaynayaa laakiin wixii loo sameeyey saasay ahayd laakiin dhaqankii baashee baashe his how is behaving ma responsibility ma yani mm, waa chair- chairman saa u dhaqma dee hore looma arag waxaan leeyahay saaxiibkii marada ka dhacday marada ka dhacday aan ka xumahay rabadaanta ay noo socota haddii la yidhaaho daclulshariga waxaan leenahay ilaahay ka boqo dadka doolarka u jabee ha laga jabiyo cuntada ha laga jabiyo aan leenahay ha la isku naxariisto waad aragteen cirkeenii daruur waa laga waayay waayo dad isxaasidiya oo riximkii jaray oo hadalkooda wuxuun u yahay wanaan ka soo bixin ilaahay uu kala tegaya raxmadda aan iscafino hala isjeclaado salaanta hala badiyo hala iscafiyo markaasay raxmaddu inoo wayna doon tahay laakiin saa nimanka nahay malaagtay naga tegisa khayrkooda ma tegin wala waxaan jeclahay hadal ku soo dhammeeyo mustaqbal fiican baan leenahay jaanis fiican baan leenahay ilaahay subxaana watacaala baddeena se inoo barkeeyey halkay boqosishinku ilaahayna siiyey yarkan yararkan kolba tegaya carabta tegaya le reer sii baan ka wakiilahay badda casna badda cas inagaa marti laynooga yahay farmaajo looga maaha halka sacuudi sharita yimi yo owli come here laanno ilaah baa istaraajiyad wanaagsan yana dhigay halkaasi waa waa baagyaarhkii bay ahayd wejiga somaliland iyo soomaaliya weji somaliland bay ahayd waa baagyaar ina ku fadhiya baagyaar qashinkaa lagu koraa mogta gurya baagyaadh soomaaliya tanna inaga u gurmanayna ciyaalkan diyaaradda aan ka degayn ee baddiina iibiyey ee shalayt waxay tooganayaan cadadkii dadkooda lagu laayey askartii ku dhimatay al-shabaab la dagaalamaysay faamiliyadoodii oo xaq waayey ayaa tegay halkii madaxtooyada rasaas baa lagala daalay inaga ma rasaas baa laynagala daala inaga masiya baydhaba linsaa laynoo toogta inagoo madaxdeena laynagu qasbaa waryaalan waxaan leeyahay ilaahay nimcadiisa in shakartum naasiidakum ilaahay aan ilaahay ugu mahadnaqno maamulka wuxuu waa ka saaranaa waa taayirkaa wareegaya doorashaa jirta muuse kikan af imisaynu ka galayna laakiin dalkan dumiya haddaan waayo somaliland jiri mayso haddaan jirin somaliland way jiraysaa imista qof oo saa somaliland damacda inay baabiiso raggii qarxajyada ku soo ii- wax ku soo waayey xamar xamar tegey waxba qarxajsi waa ku soo waayay buu hoole iyo garowe maxay dhilay fargaranaysa qarxajis ya ayaa maxaa miirka yeesha magaca noo dhigaa lehay somaliland ha noolaato mustaqbalkiina ilaashada nimanka kamaraysa soo arki maysa kamarad ma haddii la qaxma kamada haysanaysa hablaha timaha laga xiira waad arkan haddii ragga qaxmay dulca tegey waxaan leenahay miir ha la yeesho siyaasiyiinta waxaan leenahay dadka qaybska daaya somaliland waa la wada leeyahay reer reerka lahinmaan lahi joogo laakiin waxaan u baahan waa cadaalad modern state aan dhisan rule of law lagu kala baxa gudoomiyaha xisbi ucid injineer faysal cali waraabe ayuu kaasaxo somalilan maanta ka sheegay in somalilan ay u baahan tahay ciidamada midooda afrika amsom ee xilligan soomaaliya ka howlgala barnaamijka xulashada waraasada ayaa dhegaysanaysaan raadiyaha cadaado ayuu idinka imaanaya saaxiibayaal markaana garowe markaana garowe ayaan dib ugu laabanayaa guddiga dhismaha goraanka kubadda cagta ee miro awaare ee magaalada garowe caasimada puntland ayaa kulan mahadcelin ah la qaatay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo dhaqaale lacageed ku taageeray dadaalada lagu doonayo in lagu dhiso garoonkaasi ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre ayaa guddiga ka dhageystay warbixin ku aadan halka ay marayaan qorshaha iyo dadaalada dhismaha garoonka miro awaare ee magaalada garowe caasimada puntland waxaanu muujiyey ahmiyadda goraanku uu leeyahay dhalinyarta soomaaliyeed iyo isdhexgalka bulshada ay horumarka u yihiin dhalinyarta soomaaliyeed gudoomiyaha guddiga dhismaha garoonka miro awaare maxamed cali ciise ayaa ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya uga mahad celiyay taageerada iyo garab istaaga buuxda dhismaha garoonka miro awaare ee magaalada garowe caasimada dowladda puntland Ee, halkan waxaan u nimi ra-iisul wasaaraha ugu nimi insha allahu inaan u mahad celinno ee, doorkii uu ku lahaa ka qayb qaadashadii mugga lahayd uu kaga qayb qaadatay ee, garoonka kubadda cagta ee miro awaare ee, ra-iisul wasaaruhu waa nin dhalinyaro ah in sha allahu eh, waxaa garoonka ku ciyaarayaana boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa dhallinyaro Eh, in sha allahu waxaan rajaynaynaa intaasi in ka badanba inuu ka qayb qaadanayo ama uu ballan qaaday Eh, maanta waxay noo tahay farxad Eh, farxaddaasna waxa weeye ummadda soomaaliyeed oo dhan baan la wadaagaynaa waxaan rajaynaynaa in sha allahu soomaaliya oo mid ah ra-iisul wasaarahana waxaan ka filaynaa in sha allahu soomaaliya oo midaysan waxaanuna aada ugu mahad celinaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba qaybtii uu ku lahaa garoonka kubadda cagta miro awaari siduu uga qayb qaatay Eh, in sha allah waxaan rajaynaynaa sidaan horeba idinku sheegay intaa iyo in ka badanba inuu ra-iisul wasaaruhu ka qayb qaadanayo uuna ballan qaaday haddii ilaaha idmo garoomada soomaaliya ee dhallinyarada oo dhanna inuu ka qayb qaadanaya sidaasuu cadeeyey in sha allahu ra-iisul wasaaruhu annaguna aad baanu ugu hambalyeynaynaa waanuna taageersannahay waanuna soo dhoweynaynaa mar walbana waa soo dhoweynaynaa in sha allahu di alla idmo allah u naxariistee waxaa magaalada nairobi ee dalka kenya ku geeriyooday madaxweynihii hore ee maamulka galmudug ahaana asaasihii maamulkaasi ambasador maxamed warsame cali oo loo yaqaano kiimiko marxuumka ayaa maalmahan ku xanuunsanaa gudaha dalka kenya ha yeeshee xalay abar saacadda marka ay ahayd tobankii iyo bar ku geeriyooday ee gudaha magaalada nairobi ee dalka kenya sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid a ehelkiisa aloo naxariistay maxamed warsame cali oo loo yaqaano kiimika ayaa ka sokow inta uusan soo noqon madaxweynihii ugu horreeyey ee galmudug waxa uu sidoo kale soo qabtay xilal ay ka mid yihiin safiirka soomaaliya ee qaramada midoobey la taliyihii sare ee madaxweynihii hore ee waddanka soomaaliya jenaraal maxamed siyaad barre iyo sidoo kale uu xilal u ka soo qabtay safiirka soomaaliya u fadhiya wadamada faransiiska magaalada washington ee dalka maraykanka geerida marxuumka ugu horreeyey maamulka galmudug maxamed warsame cali oo loo yaqaana kiimka waxaa ka tacsiiyey siyaasiyiin xildhibaano iyo dad kale oo xilal ka haya dowladda federaalka soomaaliya uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuusuf sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi ku soo qoray bogga facebook oo ku leeyahay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka tacsiiyey geerida ku timid ambasador maxamed warsame cali oo loo yaqaana kiimiko oo xalay ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalka kenya allah u naxariista ambasador maxamed warsame cali kiimika waxa uu waxa uu ka mid ahaa asaasayaashii iyo madaxweynihii ugu horreeyey ee maamulka galmudug isagoon sidoo kale danjiro ka soo noqday dalalka faransiiska maraykanka iyo qaramada midoobey inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun anoo ku hadlaya magacayga kan qaranka waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ehelada iyo qaraabada uu ka geeriyooday allah u naxariistee maxamed warsame cali oo loo yaqaana kiimiko ambasador maxamed warsame cali kiimiko oo ahaa shakhsi aqoon karti hufnaan iyo daacadnimo ku sugnaa wuxuu qayb waqtigiisa ka mid ah ku qaatay u adeegidda shacabka soomaaliyeed isagoona danjiro ka soo noqday dalal badan sidoo kale marxuumka waxauu ka mid ah asaasaashii maamulka galmudug waxaana alla uga baryaa inuu naxariisto uu hoygiisa uu ka yeelo jannada firdowse ehelkii qoyska uu ka baxayna samar iyo imaan allah ka siiyo saas ayuu qoreed fariintii uu madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu kusoo qoray beejka facebook oo ku leeyahay xulashada walaas ay dhegeysanaysaan qayb ugu dambe barnaamijka ayaan ku sasaaqaynaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa fashilay qarax gaari hoomay oo lagu soo rareeyey xil uu marayay deegaanka xaawo cabdi ee duleedka magaalada caasimada ah muqdisho kaas oo saraakiisha ay sheegay in la doonayey in la soo geliyo magaalada caasimada ah ee muqdisho gaarigan ayaa ku qarxay hareerta laamiga mana jirin cid waxyaal ka soo gaartay sida uu sheegay taliyaha labaiyo tobankii abril ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal tawane axmed maxamed abaaraha markay ahayd kow iyo tobanka saaci barka gaari hoomey ah oo qarax xambaarsan ashaac qarax oo aad u fara badan ayuu waday asigoo u socday magaalada xamar ee muqdisho doonaya inuu ku dhibaateeyo xilliga ummadda ay cibaadaysan xilliga soonka oo meesha farxad iyo mataqaana ummadda inay soonto oo ilaahay ay bariso laga rabay ayuu dhibaato u xambaarsanaa iyadoo ay ku soo rareen qoladii nabadiidka waxaa lagu qabtay ilaahay mahadiisa markii aan helay ilawareedyo annagu aan mataqaanaa aanu ku kalsoonahay wararkood akhbaarood aan helay inuu gaariga halkaa marayo ayaan ciidanku ciidan ka tirsan qaybta labayo tobanka abriil ururka soddon koowaad oo halka degan taliyihiisa ururka hadda uu garab taagan yahay ayay u sameeyeen dhabagal halkaasoo gaariga marka hore permishinkiisa ay ahaayeen ilaahay mahadiisa oo u gacan galay gaarigaasi galabta kow iyo tobanka saac u gacan galay iyo barkii abaarihii muddo hal saac ayay hayeen oo ay soo wargeliyeen taliskooda si mataqaanaa ciddii hawshii mataqaanaa kalfurista minada iyo waxaas mataqaanaa ku shaqa lahayd loogu yeero balse markay ogaadeen cadowga inuu gacanta galay gaarigaasi waxay sameeyeen mataqaanaa inay qarxiyaan ay ay mataqaanaa ayagu ay ay ay ay ay qarxiyaan ayay ayay ayay sameeyeen waxaan ku boogdinaynaa anagoo ku hadlaynaa taliyaha ciidanka booliiska iyo taliyaha ciidanka xoogaba inay mataqaanaa ishay dadaalkooda halkaa ka sii wadaan foojignaantoodana ay sii wadaan mar walbana ay la shee- la- la sheergareeyaan shacabka maxaa yeelay eh, ciidamada qalabka sida badanaa waxyaabaha ay ku shaqeeyaan waxaa waaye waa waa- eh, waa- xogta ay ka helaan mataqaanaa shacabka laga helo taasaa lagu guulaysan karaa marka waxaan leenahay waa guul oo lagu faani karo runtii xaqiiqiyan oo ilaahay uu uu mataqaanaa makaniyey ciidamada eh, xooga gaara labiyo tobanka abriil waayahay kulan wacan wanaagsan leh xulashada warasada iyo dhegeysanaysan rad iyo cadaado ayuu idinka imaanayaa guud ahaan waxaan intaas ku dhan barnaamijka caawa soo saaray ila socodsiinani waxaasana saaxiibka isla jaamac jiro ii farsameynaya tan intaan barnaamijka dib dhow u kulmi doono waxaan kaga tegay heestii bilowga barnaamijka sidaas iyo nabad ahaada
waxay dhacayn tahay caleelo arxunku ka baxayo cayntu rabku cunayay laamaha caleentii ay midiiba cayntahay lagu wada ciyaaro loo xisaabo canayo nabadno albuurku yaalay cayntiisa leedahay ceelbuurku yaalay ceelbuurku yaalay ceelbuurku yaalay cidla lama maane ceelbuurku yaalay cayntiisa waxay lacayntahay sida geed caleelo cusubku ka baxayo aytu roobku cunayay laamaha caleemtii ay midiiba cayntahay lagu wada ciyaaro looitago canayo nabalo meel buur ku yaalay cayntiisa leedahay Ceel buur ku yaalay ceel buur ku yaalay ceel buur ku yaalay cidla lama amaani ceel buur ku yaalay cayntiisa leedahay